boqolaal dadweyne oo ka kala yimid degmooyinka gobolka banaadir ayaa maanta xilli hore halkaasi gaaray kuwaasoo raadina xogta la xiriirta siday ula bixi karaan meydadkooda dowladda soomaaliya waxay halkaasi dhigtay ciidan booliska kuwaasoo ilaalo xoogan ka hayay qaabuuraha askool buluusiya waxaana saxaafaday dadweynahaba ku adkaatay inay gudaha u galaan qaabuuraha askool buluusiyo maalintii shala dowladdu amar ay ka soo saartay kaasoo la xiriiray eheladu inay kala baxaan meydadkooda halkaasi ku aaseen wakhtiyo kala duwan ciidanka booliska soomaaliya ayaa sheegay in lagu amray inaysan jirin hadda wax habraac ah dadkaan haysan inaan gudaha loo ogoleen sidoo kalena ay jiri doonto habraac loo soo marayo qofka raba inuu la baxo meydkiisa ku aasan gudaha qabuuraha iskool buluusiya kaasoo ka soo bilaabanaya maamulka gobolka banaadir sarkaal la hadla v o eedoo ka gaabsay magaciisa ayaa xusay inuu jiri doono habraac gaar ah oo ka imaan doono maamulka gobolka banaadir qofka soo maraahina ciidanka booliska soomaaliya siin doonaan la shaqayn wanaagsan iyo sidii loogu tartiibin lahaa marxuumka horraba inuu kala baxa meydkiisa qabuuraha iskool buluusiya balse haddaysan jirin habraac rasmi ah oo saa ka bilowday v o edu waxay la xiriirtay maamulka gobolka banaadir dhowr jeer si aan wax kaga weydiino xogta la xiriirtay qabuuraha iskool buluusiya iyo sida dadka looga saarayo sidoo kale v o ed ayaa rabtay inay wax ka weydiiso maamulka gobolka banaadir halka loo diyaariyey maalintii shalay ayay ahayd markii dowladda soomaaliya si rasmi u sheegtay inay u baahan tahay dhulka qabuuraha iskool buluusiya u dhexeeya isbitaalka yardameeli iyo albaabka laga gala garoonka aan adeer dhanka degmada khamarjajab daalkaana ku haya xeebta muqdisho wasiirka gaashaandhigga ayaa sheegay shalay in dhulkana u baahda ciidanka soomaaliya sidaasi darteedna muhiim tahay in dadku ay kala baxaan meydadkooda maamulka gobolka banaadir oo shalay hadlana waxay sheegeen inay jiraan meel loo diyaariyey walow maamulka uusan sheegin goobta iyo halkay tahaba cabdulqaadir okey v o a muqdisho